أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus saakeediin heesakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah wafdigii ka socday dowladda shiicada iiraan ayaa gaaray dalka baakistan iyadoo la filayay inay bilowdaan wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan dowladda turkiga ayaa xeebaha soomaaliya ka bilowday howle ay ku boogeysa khayraadka shidaalka ee dalka soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaaya saamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xog cusub ayaa laga helayaa afduuba loo geystay sargaal ka tirsanaa mucaaradka madaxweynaha dowladda salibiyadda kenya waa subaxnimo sebtiya taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan wafdigii ka socday dowladda shiicada iiraan ayaa gaaray dalka baakistan iyadoo la filayay inay bilowdaan wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuusheeba telefishinka rasmiga ah ee iiraan ayaa sheegay in wafdi ka kooban mas-uuliyiin sare oo iiraaniyiin ah ay gaareen caasimada bakistan ee islaamabaad maalintii jimcaha oo shalay ahayd si ay ugu diyaargaroobaan wadahadallo ay la yeeshaan maraykanka dhanka kale madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump ayaa sheegay in shuruuddiisa ugu horreysa ay tahay in iiraan aysan samayn wax kobcin nuukleer ah wakaaladda wararka tasniim ee iiraan ayaa sheegtay in wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamanka maxamed bager khalibaaf islamarkaana ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda abaas aragji xogayaha guud ee golaha amniga qaranka maxamed bagher solqadar xogayaha guud ee golaha difaaca cali akbar ahmedyaan guddoomiyaha bangiga dhexe cabdulanaasir xameyti iyo xubno kale oo ka tirsan baarlamanka iyo guddiyo kala duwan oo siyaasadeed amni militari dhaqaale iyo sharci sidoo kale wakaaladda wararka faris ayaa sheegtay in tirada xubnaha wafdiga iiraan ee jooga bakistan ay gaarayaan ilaa toddobaatan qof waxayna caddaysay in lix iyo labaatan xubnood ay ka socdaan guddiyo farsamo iyo kuwo khaas ah oo dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda ah halka saddex iyo labaatan ay yihiin wariyaal ka kala socda warbaahinta kala duwan ee dalka iiraan halka inta kale ay yihiin kooxo u qaabilsan habmaamuuska iskuduburidka iyo ammaanka telefishinka iiraan ayaa ka soo xigtay khalibaaf inuu sheegay markii uu gaaray garoonka diyaaradaha islaamabaad in waayo aragnimadii hore ee iiraan ay wadahadalka maraykanka mar walba la socotay guuldarro iyo ballanqaadyo la jebiyey waxa uu intaasi ku daray in dalkiisa uu la kulmay laba weerar intii lagu guda jiray wax ka yar hal sanno oo wadahadal ah inkastoo uu muujiyey niyad wanaag islamarkaana lagu kacay dembiyo dagaal oo badan khalibaaf wuxuu sheegay in iiraan ay wadahadalka ku gelayso niyad wanaagsan balse aysan ku kalsoonayn dhinaca maraykanka isagoo xusay in tehraan ay diyaar u tahay heshiis haddii washington ay dhab ka tahay oo ay diyaar u tahay inay siiso shacabka iiraan xuquuqdooda wuxuu sidoo kale ka digay in dalkiisa uu wajihi doono iskuday kasta oo wadahadalka loogu adeegsado khiyaano ama lagu soo bandhigo dalabyo aan wax faa'iidaa lahayn isagoo xusay in iiraan ay muujisay intii lagu guda jiray dagaalkii ugu dambeeyey inay diyaar u tahay inay difaacdo xuquuqdeeda iyadoo ku tiirsan awooddeeda gudaha tehraan ayaa sidoo kale xaqiijisay sida ay sheegtay tasniim in bilaabista wadahadallada ay ku xirnaan doonto in maraykanku uu aqbalo shuruudaha hore ee ay dejisay halka ku-xigeenka koowaad ee madaxweynaha moxamed reza areef uu adkeeyey taageerada dalkiisa ee kooxda wadaxaajoodka dhanka kale maraykanka donald trump ayaa sheegay in koox ay ka mid yihiin ku-xigeenkiisa g d vance iyo la taliyihiisa jared kushner ay ka qaybgeli doonaan wadahadallada islaamabaad trump ayaa tilmaamay in iiraan ay ku guuldaraysatay dhinaca militariga islamarkaana ay hadda leedahay awood kooban oo soo saarista gantaalada ah isagoo ku adkaystay in shuruudda koowaad ay tahay inaan la ogolaan wax kobcin nuukleer ah ee gudaha iiraan ku saabsan wasaaradda arrimaha dibadda bakistan ayaa shaacisay imaanshiyaha wafdiga iiraan iyadoo muujisay rajo ah in dhammaan dhinacyadu u dhaqmaan si wanaagsan ra-iisul wasaaraha bakistan shehbaas shariif ayaa sheegay in labada dhinac ay aqbaleen casuumadda wadahadalka ee islaamabaad balse uu ka digay in wadahadalladu ay noqon doonaan kuwo aad u adag waxau xusay in caqabadda ugu weyn ay tahay in laga gudbo xabad joojin ku meel gaar ah loona gudbo mid joogto ah ilo kala duwan ayaa sheegaya in wadahadallada islaamabaad ay diiradda saari doonaan arrimo adag oo ay ka mid yihiin barnaamijka kubcinta yuraniyamta ee iiraan iyo xorriyadda maraakiibta ganacsiga ee marinbuudka hormuus khalibaaf ayaa horey u sheegay in bilaabista wadahadallada ay ku xirnaan doonto xabad joojin laga gaaro lubnaan iyo sii daynta hantida iiraan ee la xiiray halka trump uu muujiyey caro ku aadan sida iiraan ula dhaqanto marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee hormuus shabakadda c n n oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa iyadoo soo xiganaysa ilo maraykan iyo kuwo gobolka ah waxay sheegtay in wadahadallada islaamabaad yihiin kuwo halis sare leh islamarkaana la filayo inay u dhacaan laba qaab mid toos ah iyo mid aan toos ahayn oo isbarbar socda ilo gobolka ah ayaa sheegay in labada dhinac ay marka hore isku afgaran doonaan ajandaha wadahadallada iyagoo adeegsanaya dhexdhexaadiyaal bakistaan ah ka hor intaysan u gudbin wadahadallo toos ah oo foolkafool ah kuwaasoo maanta ka bilaaban doona dalkaasi bakistan jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba dowladda turkiga ayaa xeebaha soomaaliya ka bilowday howle ay ku boowisay khayraadka shidaalka ee dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalka maahir moxamed dowladda ridada turkiga ayaa soomaaliya kusoo xirtay markabkeeda u qaabilsan qodista shidaalka ee lagu magacaabo jaari bey kaasi oo tan iyo bishii febraayo kusoo jiray safar dhanka badda ah markabkan oo shan iyo tobankii febraayo kasoo shiraacday dekedda magaalada marsin ee dalka turkiga ayaa soo galay safar qaatay muddo konton iyo saddex cisho ah wuxuuna ugu dambayn kusoo xirtay dekedda magaalada muqdisho halkaas oo shalay laga sagootiyey madaxda kooxda ridada soomaaliya oo ay ugu horeeyaan murtad xasan gurguurte iyo wasiirkiisa koowaad xamse cabdi bare ayaa ka qayb galay munaasabadda markabkaasi lagu soo dhoweynayey waxayna ku faaneen imaanshaha markabka oo qayb ka ah heshiisyada sharci darrada ah ee lagu boobayo khayraadka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah munaasabadda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay dowladda ridada turkiga oo uu ugu horreeyey wasiirka tamarta alba arsalaan bayrakhtar kaasi oo sheegay in dowladdiisu shidaal qodis ka bilowday biyaha soomaaliya markabkan ayaa shalay oo taariikhdu ahayd tobankii abriil laga sagootiyey dekedda magaalada muqdisho isaga oo ku jihaystay goobaha ay dowladdan horey u sii sahansatay ee ay ka buuxaan khayraadka shidaalka ceelka koowaad ee markabkan uu shidaal qodista ka bilaabayo ayaa la sheegay in uu ku yaallo meel qiyaastii saddex boqol iyo toddobaatan iyo laba kilomitir u jirta xeebaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxayna tani qayb ka tahay boobka lagu hayo khayraadka uu allaah ku mannaystay ummadda soomaaliyeed jasaaka allaahu khayran walaalka maahir moxamed faahfaahinad dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyo howlgal ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay weerar dhabagalah u dhigeen kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalayay duuleedka deegaanka mubaarak oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyay howlgalkaasi kamiinka allah fadligiisa waxaa lagu dilay afar askari oo kufaarta afrikaanta waxayna mujaahidiintu waxyeelo xoogan gaarsiiyeen mid ka mid ah gaadiidkii kufaarta afrikaanta dhanka kale wilaayada gada ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gada waxaana qaraxaasi lala baagsida askarta kufaarta xabashida ethoobiya iyadoona xoogaa la helaya xaqiijinaya inay jirto khasaara xabashida ethoobiya lagu gaarsiiyey qaraxaas wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena saadiq muumin waa askari taa'ib ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed cabdi oo loo yaqaano subkane horeyna uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ah qeybtooda macawusleyda waxaana uu qeyb ka ahaa duulaano ay murtadiinta kusoo qaadeen deegaano dhaco bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida deegaanada aboorey iyo tarajanta askarigan toobadkeenka ah horeyna uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta qeybtooda macawuusleyda ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo dhoweeyey oo towxiidka loogu qabtay degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan toobadkeenkan ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka xooggan ee murtadiinta ku haysta xerooyinka iyo goobaha ay ku sugan yihiin isagoona ugu baaqay in allaah ay u toobad keenaan murtadiintii uu ka soo tegay maxamed maxamed cabdi anigoo ah waxaa ka yimid magaalada beledweyne maxaawisleyda waxaa ka tirsanaya afar sano afar sanaa ku duray afartaas sano beledweyne ilaa iyo tirshaanta ilaa iyo baardheere ilaa dhulkaas inta badan waa kala tageen hadda wax yaraa joogo wax fiican ma joogaano waxyaraa joogo waxyar anna waxaa soo galay laba dagaal la soo galay dagaalna caadi xabi ima gaarin dagaalna waa ku soo garaafoobay labada dagaal mid aboorrey uu ku dhacay midna tirshaanta dagaalkii tirshaanta galab kow iyo toban saacana lasoo weeraray annagoo badar karsanayno annaga waa jabnay waana la bursaday aniga nolosheeda waa la badbaaday ciidankii dhammaayna waa jabiyey ciidamada mujaahidiinta meesha la wareegay aa gacanta ku qabad annagana bannaankaa noola saaray horogaalcis muusa samaynin ayaga toosu la wareegay aboorreyna ciidamada mujaahidiinta iyagoo meesha ku jira u tagnay annagaa weeraray subaxaan ku bilaabna xabadda anigana lix saac ay xabadda igu dhigtay anigoo lix saac oo duhurnimo ay xabadda igu dhacday lugta ka dhaawacmay oo bidaxda wax daryeel yiraha caafimaad ma helin meesha maalin meesha aan ku dhaawacmay maalintaas ay ugu dambaysa wax daryeel yiraha xamraa liigay isbitaal martiin liiraha aa la wadageyna wixii dhaawaca waa badnaayeen boqol saddex boqol waa ka badnaayeenba oo dhaawaca daryeel fiican maana helin meesha waa ku rafaadnay cashii maxamuud wuxuu ballanqaaday male inuu ciidamada laayo oo ilmaha ilmaha oo soo waalo khatara maahna oo laayo maahna wuxuu faa'iido ugu soo kordhina xaj sheekh maxamuud male dadkan waxaa dhihi lahay noloshiina ilaahay idiin miceeyo noloshaas anaa soo arkay noloshaas nolol jirta maaha ninkii galana birri ka maalin waa kasoo shallaynaya asoo shallayna maana asigoo quslaa imaamayin waa kusoo shallaynayaa ayadoo laga guulaystaba ani weligay inama saarinba mar walbo aa arko ayadoo dagaal socdo ayaga leh aniga ana bursanayba wax hubkeena la wareegaya shabaabna laga adkaama dhalinyarta waxaa dhihi lahay marka ayaana yaan nila waalin shaydaanka yoona idi qaadin xashi maxamuudnana idi waalin haddaa dhaawacantaan garaafa haddii idi gaarto waxa idi qaban kara ma lahan meelihiina ilaahay ha idii barakeeyo meelihiina iska joogaan dhihi lahay anigana meelihii iska jooga iyo qortaa oo beerihii isacbada maya lagama yaabo inay ku laabto haddee wax walba dhacaanba dhulkan waan soo maray hal qofoo juuq ii tiraa ma ark waca waa soo maray qof ila hadasha ma lahan qof oo ii tiri ma lahan istaag qof intaa u socota ee dhahday ma lahan waxay dhibaatay ma lahan si fiican in liisu dhawey waxaa isi soo taraya askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee isku soo dhibaya guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah si gaar ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoona dhowaan lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmada buqaqable cabdulaahi cumar aadan oo ahaa iskuduwihii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hirshabeelle ugu magacawnaa gobolka hiiraan xog cusub ayaa laga helaya afduuba loo geystay sargaal ka tirsanaa mucaaradka madaxweynaha dowladda saliibiyeed ee kenya walaalkeen marwaan moxamed ee rabixintaasi inuu faahfaahinayo sargaal ka tirsan mucaaradka dowladda kenya ayaa lagu afduubtay gudaha dalkaasi kadib markii uu isqabsi dhex maray madaxweynaha kenya william ruuto iyo ku-xigeenkiisii hore rigathi gaashaguwa haddan ah hogaamiyaha xisbiga uu ka tirsan yahay siyaasiga la xiray stanley kimure oo ah agaasimaha xisbiga d c b ee mucaaradka ah ayaa la sheegay in lagu afduubtay deegaanka rironi indegwa injiro oo ah qareen taageersan hogaamiyaha xisbiga d c b ayaa xaqiijiyay afduubka lagula kacay sargaalkaasi warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in markaa uu afduubka dhacaya kimure la socday xildhibaan lagu magacaabo mark murithi muwenje afduubka ayaana sheegay in loo adeegsaday gaari nuuciisu yahay subaru forester waxay wararku intaas ku darayaan in xildhibaanka dhacdada goobjoog uu ahaa islamarkiiba uu dabagal ku sameeyey gaariga wuxuuna sheegay inuu marayay waddo lagu magacaabo limuru walow aan ilaayo hadda la helin faahfaahin ku aadan cidda ka dambeysay afduubka iyo sidoo kale halkala la aaday afduubka mas-uulkan ka tirsan xisbiga madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka kenya ayaa kusoo beegmaya kadib markii goob fagaaro ah oo ay ku kulmeen uu isqaqabsi siyaasadeed ku dhex maray william ruuto oo ah madaxweynaha kenya iyo rigathi gaashaguwa oo ah hogaamiyaha xisbiga d c b waxayna isu jeediyeen weeraro afka ah jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aanigu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga gaal andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak